baarlamanka soomaaliya ayaa maanta waxa uu mar kale ka dooday sharciga la dagaalanka argagixisada ee hore golaha wasiirada dowladda federaalka ay ugu gudbiyeen sharcigan ayaa maanta waxaa la mariyey akhriska labaad waxaana fursad loo siiyey qaar ka mida xildhibaanada in fadhigii maanta ay ka jeediyaan doodaha ku aadan sharcigan wariyaheena v o a ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixinta noo soo diray xildhibaanada baarlamanka golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya ayaa maanta dood adag ka yeeshay hindis sharciyeedka la dagaalanka argagixisada oo maalintii labaad horyaala hindis sharciyeedkan ayaa waxaa golaha u soo gudbiyey wasaaradda amniga gudaha soomaaliya waxna uu aqalka hor yimid xilli xasaasi ah oo ay dowladda soomaaliya dagaal kula jirto ururka al-shabaab guddiga arrimaha amniga u qaabilsan golaha shacabka ayaa soo bandhigay doodooda ku saabsan muhiimadda uu sharcigan leeyahay iyo waxyaabaha ay iyagu ka bedeleen xildhibaan mahdi maxamed guuleed oo guddigaasi ka tirsan ayaa golaha shacabka u sharaxay waxa uu hindisay sharciyeedkan sida gaarkaa u quseeyo gobolka saddexaad faqradiisa saddex iyo tobnaad waxaanu soomaaliy waxaanu soomaaliyeynay ereyga aseendo oo ah dhulbeereed qodobka sagaalaad waxaanu ku kordhinay fal argagixiso ah fal argagixiso oo ah qafaalasho iyo xoog haysasho qof ama dad qodobka saddex iyo tobnaad ciqaabta iyo ganaaxaha waanu kordhinay faafinta been abuurka ah buu ka hadlaya marka haddii imanka qof uu kaa faafiyo been abuur oo yidhaha qofkaasi waa argagixisa ama waxaasu ka shaqaynaya oo qof ka faafiyo waxaanu idha hal sanno ilaa saddex sanno ayaa la ganaaxayaa ayaa la xidhayaa toban kun ilaa shan iyo toban kun oo ganaaxana waa lagu dhufanaya markaa qodobka intiisa dambana dib ayaanu u siiqaynay qodobo badan ayaanu ku samaynay siiqo toosin iyo dib eegis qodobka shan iyo tobnaad oo ka hadlayay shirqool sharci waxaanu ku bedelnay shirqool iyo abaabul dembi xildhibaan mukhtaar axmed saajid oo ka mid ah mudanayaasha aqalka ayaa waxa uu golaha u sheegay in si quto dheer loo lafaguro sharcigan inta aan la ansixin isaga oo qodobada qaar ku tilmaamay kuwo ay ka imaan karaan in dhibaatooyin ay ka soo gaaraan shacabka qodobka soddon iyo labaad hanti la wareegista marka uu ka hadlayo waxaa la leeyahay waxaa koox iyo qof kooxda hantida loo ururiyey ama ay maamulaan ha lala wareego anigu ma diidani laakiin qofka a waxaa la leeyahay waxaa lala wareegayaa hantida uu maamulo ama loo haayo haddii uu maamulo hantidaas waxaa dhici karta muxuu la dudamaya inuusan lahayn asagu hanti uusan lahayn uu maamulayo keliya qofkii maskiinka ahaana uusanba ogeyn ninkan inuu argagixiso yahay hadda xaq islaameedaa lala wareegay saxna ma aha sidoo kale qofkan maalanba waxaa dhici kartaba asbaxa irhaaban bacda an kaana qad malaka almaal yacni hantiyuu haystay kadibuu argagixiso noqday tusaale ahaan hantidiisi waa lala wareegay carruurtiisa yaa xuquuqdooda biilaya yaa bixinaya carruurta xaqay leeyihiin oo isaga uu lahaa waa lagama maarmaan in meesha lagu soo daraa marka diiniyanna waa in loo fiiriyaa oo culimo lala tashtaa axkaamta waxyaabaha ka dhalanaya qodobka soddon iyo toddobaad faqradiisa koowaad iyo labaad labaadan u dan leeyahay waxay leedahay saraakiishu waxay geli karaan guryaha waaran la-aan way baari karaan waa kaasa guddigii marka waxay dhaheen mataqaanaa waa waxbaan ku kordhinay dhaheen waxay dhaheen waxaan ku kordhinay marka ay rabitaankooda gaaraan bay waaran dooranay war rabitaanka waaba la gaara waaran yaa loo doonanaya xildhibaan cabdilatiif muuse sanyare oo ka mid ah guddiga amniga ee golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in hindisa sharciyeedkan ay geliyeen la tashiyo badan iyagoo la kaashaday khuburo amni iyo sharci yaqaano waxna uu meesha ka saaray inuu jiro walaac amni oo laga qabi karo sharcigan waxaan ka ilaali maadaama uu qolo khaasa oo dambiilayaal oo mujrimiina u socdo in ixtimaalaad la kala daliishada laga helo looyarada iyo iyo iyo xaakimka corruptionka aba meeluu ka galaan ka diiday waa ka adkayna waxaan ka ilaalinay oo kaloo sharciga kale uu kaga gedisan yahay wuxuu sharciga kale sharciyadu leeyahay sharciga lixdankii oo xabka ciqaabta soomaaliyeed xabsiga intaasa iyo lacagu dhiganta isagana meesha waa ka saar wixii lacagoo aan ku aragno ama adi waa ka saarna waxaanu ka dhignay iyo aaba kusii kordhin wuxuu leeyahay waxa la yidhaahdo waa yidhaahdo ciqaabaad u gaar ah oo dee dunuub u gaaru leeyahay argagixisadu waa ogtihiinoo waxay waxay sameeyaan ficillo u gaar ah mid maaliyadeed mid afduub mid dil mid qarxin mid jaatuusid marka ciqaabaadkiisao dhan waa ciqaabaad argixisada gaar u ah aada buuna muhiim waktigan hadda aynu joogno oo ugu yahay waxaan wax ka bedelay baaristoo kale waxaa u qoran sharciga habka ciqaabta sodan qofka in maxkamadda la geeyo sideed iyo afar sac gudahood qof argixiso lagu soo tuhmay sideed afar sac gudahood haddii la geeyo oo ay dhiciba karto inuusan dembi lahayn waa inuu helaa wakti lagu baaro ama qofka laftiisa waxaaba laga rabaa macluumaad qofka argixisada la qabto waa in macluumaad laga helaa hinti sharciyeedkan ay u harsan tahay akhrintii saddexaad haddii uu aqalkan meel mariyo waxa uu ka dhigan yahay inay oggolaadeen sharci kale oo xasaasi ah iyagoo horey u meelmariyey sharciga nisa oo ay horey u soo gudbisay wasaaradda amniga gudaha soomaaliya iyo hindissharciyeedka cunaqabataynta maaliyadeed ee cayiman oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda hindisharciyeedka la dagaalanka argagixisada ayaa waxa uu ahaa mid aysan horey far ugu qaadin baarlamankii dalka soo maray laakiin waxa uu hadda golahan hor yaallaa xilli xasaasi ah oo ay dowladdu sheegtay in al-shabaab ay kala dagaalamayso dhowr jiho ay ka mid yihiin dhanka ciidamada iyo maaliyadda cabdilcasiis barrow v o a muqdisho